bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti waxaan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin axaada taariikhdu ay ku hastaysan tahay labiyo tobanka bisha maaj sanada labada kun toddobiyo tobanka kusoo dhowaada dhageysiga warka raadiyo wardheer oo dhan ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa soo saaray awaamiir lagu joojinayo dhismooyin ka soconaya gudaha garoonka iyo hareerihiisa inta ay isbeddelka ku jirto xukuumadda uu soo magacaabi doono iyo xukuumadihii hore ee dalka ka arriminaya waxa uuna sheegay inaan laga faa'iidaysan isbeddelada haatan dalka ka jira ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa waxa uu warqad uu soo saaray ku mamnuucay dhismooyinka laga wado gudaha garoonka diyaaradaha ee aadan cadde asigoo tilmaamay doorka iyo bilicda garoonka ka soconayso iyo habdhismeedkiisa waxa uuse sheegay in hakal la gelinayo si loo hubiyo waxyaabaha garoonka ka socdo dhammaanba dhismooyinka iyo sidoo kale dhoolalka la bixinayay arrintan ayaana waxay ka dambaysay kulan uu la qaatay wasiirka duulista iyo saadaasha iyo sidoo kale qeybaha kale ee ku shaqada leh garoonka diyaaradaha sida waaxda socdaalka ra-iisul wasaare xasan cali kheyre warkan uu soo saaray ayaa noqonaya warkii labaad ee uu kasoo ama amarkii labaad ee uu soo saaro asigoo hore u mamnuucay lacagihii ama akoonadii ay ku lahaayeen baanka dhexe ee soomaaliya golihii hore ee wasiirada iyo sidoo kale dowladda hoose oo gebi ahaanba laga joojiyey akoonadoodii banka dhexe ee soomaaliya wararka naga soo gaaraya magaalada garoowe ee xarunta maamulka puntlandna waxa ay ku waramayaan in odayaal kulan ku yeeshay magaaladaasi ay war ka soo saareen xirnaashaha qaybo ka mida magaalada garoowe oo ay go-doon geliyeen ciidamo ka gadoodsan mushaar la-aan in muddo ah ay ka cabanayeen odayaashan oo kulan ku yeeshay magaalada ayaa ku tilmaamay hanaanka ah ay u marayaan haatan ciidamada in ay ku helaan xuquuqaadka ka maqan inuu yahay mid qaldan waxayna sidoo kale ugu baaqeen in arrintaasi ay joojiyaan sidoo kalena cadaawad aysan ka samaysan bulshadii ay ka dhex dhasheen odayaashan oo kulankooda kadib warbaahinta la hadlay ayaa yidhi haddii waxaa la yidhaha axmed cabdicaraf waxaanu leenahay qolada dawla ama ciidanka oo meesha fadhiya dadkaad ka dhalateen cilla ka midna imaan waxa waxay tarisaan waa hooyooyinkiin iyo aabihiin iyo gurigiin iyo magaaladiin iyo dalkiin waxaad xor joogsa burburinaysaan cadaawad dalka iyo dadka ha ka samaysanina war waxaan leeyahay ka kaca meesha waddada fura waxaad leedihiin dawladda iyo odayaasha iyo waxgaradka iyo caqliga cidkuba waa raadinaya
magacayga aniga waxaa la yidhaha ciise nuurgeedi isqarin maayo sida la og yahay maalin dhowy barlamaankii baa la qabsaday xaruntiisii ciidanka alkaxya ka yimi aanu fulinta ku ogeyn oo ciidanka iyagii oo ciidankii puntland oo ammaanka loo diray baa qabsaday haddana waxaa la haystaa magaalada qayb ka mida oo kontarooladii iyo wixii shaqa kama socoto ummadiina waa nimantahay waa la dhibaateeyey waxaan leenahay arrintaas oo ka hadlaynaa ha laga daayo sidaas ciidanku waa ciidanka iyagii ammaanka puntland baa loo xilsaaray inuu isagu wax dhibaateeyo looma xilsaarin maantana mushahaar maqnaada uguma horrayso haddii wax ka maqan yihiin dadka qaar waxayba leeyihiin ciidamada furimaha jooga wax yar baa ka maqane ciidamaduna waa badan yihiin oo waa tiro badan yihin gobol walba waa joogaan annaga ciidanku gobolku doona ha u dhasho ciidankaasi waa mushakal baanu maqal gobolku doona ha u dhasho waa ciidanka iyagii puntland hadduu gobol kale ka yimina nama haysan karo hadduu gorow u dhashayna nama haysan karo war mushahaarku marna waa la helaa marna waa la waayaa puntland maanta lama asaasin xilligii cabdullaahi yuusuf mushaahar badan buu la tigi waxaa noogama xumaan xilligii ina cabdixaasha ayaanuu joogay wax badanoo mushahaara ku maqan waxna noogama xumaan wax noo siyaada maahaane xilligii cadda muuse mushahaarooyin badan baa ciidan iyo shaqaale iyo kulla ka maqnaa wax noo siyaada maahaane waxba puntland kagama baabiyo xilligii cabdiraxmaan faroole wax badan baa ka maqan oo mushahaara ciidan iyo shaqaalaba wax u burburay iyo wax ka xumaaday iyo wax loo naaqusbani ma jiraan war ayaamaha kan waxa soo noqonaya war mushahaar baa jira war keeraa jira war heede waxaasoo kale caruurnimadu ma qaadan karo caqliga bani aadamka nooc caruura oo loo sheekeeyana maaha halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer doctor dufle oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka aqalka sare ee soomaaliyana waxa uu ka digay cudurro ka dilaaca xaalada abaaraha daran ee ka jira soomaaliya asigoo ugu baaqay dowladda soomaaliya iyo hay-adaha kala duwan ee ka shaqeeya dhinaca caafimaadka inay qaataan talooyinka uu soo jeedinayo maadaama haatan xaalad adag ay wajahayaan dadka ku dhaqan qaybo ka mid a soomaaliya abaaraha ayuu sheegay inay u weheliyaan cudurka shuban biyoodka kaas oo farabaani ku haya bulsho aada u fara badan oo ku kala dhaqan qaybo kala duwan oo ka tirsan deegaanada dalka soomaaliya oo ay ka jiraan haatan abaaraha daran kuwaasi oo dadka iyo duunyadaba waxyeello ay kasoo gaartay muddooyinkii dambe waxaa jiray dad aada usoo fara badanayay kuwaas oo la dhigaya cisbitaallo ku yaala qaybo ka mid a magaalooyinka waaweyn ee dalka soomaaliya intooda badanna waxay ahaayeen dad la ildaran cudurka shubanbiyoodka halka qaarkooda ay u geeriyoonayeen dufle ayaa ku tilmaamay cudurkan inuu yahay mid haatan kasii daraya waxa uuna sheegay sababaha cudurkan inay ka dambayso biyo wasaqaysan oo ay dadkaasi cabeen
abaarsan oo kale markay dhacdo abaarsan oo kale markay dhacdo yani badanaa waxaa dhinac socda ama la arkaa ama dilaaca guud ahaan cudurada faafa oo ugu horeeya maaragtay cudurka dhacun caloolaha sida haddaba ka jirto hayto goobo badan ama gobollo badan oo hadda waddanka ka tirsan cudurka daacun caloolaha yani iyo waxaa kaloo raa cudurada kaloo sii raaca waxaa kamid ah ama haddaba jiro hadda waan sheegi doonaa kolleyto muxuu kolley muxu ahayto statisticadooda ama hadda yani inta tira koobkooda yahay waxaa kaloo kamid ah cudurka muxu ahayto jadeecada ah waxaa kaloo hadda lasoo sheegaya aada uga jiro ama raacaaba caadiyan cudurada kale oo oforeenka oo kamid yahay ama saableyda infectionada ku dhaco iyo cudurada kaleo markaa la xiriira waxyaaba interventionka ama maxaayta nafaqadarada ama yani xaalada ba-an oo qofka markaa uu ku jiro malnutritionka ah haddii aan soo qaadano marka guud ahaan sida ay ku dhacayso waxa weeye waxaa jira ama haddaba sii badinaysaan dhaho dhimashada waxaa jira yani qofkii waxaa ku dhacday bulshadii yani hooliyaa dhaafay waxaa jira maaragtay nafaqadaro xoogan ama servation yani heerku doona ha noqdo ha usii kala daraado dadka waaweyn dadka yaryar dadka carruurta shan sano ka hooseysa haweenka uur kale iyo dadka waaweyn oo da-da ah yani xaaladda markay saa tahay waxaa dhacaya marka yani nafaqadaradii ku dhacday ama gaajadii oo hadda waxaa laga hadlaya weli hadda macluul ay ku socoto ama ay tahayba waxaa dhacayo in muxuu ahayto tamartii ama energygii qofkii uu hoos u dhacayo in ay hoos u dhacayo quudasho la-aantii inay hoos u dhacayso nafaqadii ama wixii proteinkii halkaasna yani uu ku baaba-ayo horta qofkii ama noqdo muxuu ahayto muuqaalkiisii oo jireed oo ahaa muxuu ahayto marka hore waxaa dhamaanayo waa muxuu ahayto waxyaabihii cadiinta lahaa marka dambena waxaa yani baruurta dhamaan marka dambena waxaa ku xigaya maaragtay murqihii qofki wuu baaba-aya awoodii difaaciisii waa waxa ugu muhiimsan oo hoos u dhacaya hoos difaac hadduu udhaco marka already wuxuu ku jiray markii lasii firi wuxuu ku jiraaba maxaa yeelay meeshii biyo la-aanaa jirta oo abaaraa jirta oo cunto la-aanaa jirta oo quudasho la-aanaa jirta waxaasoo dhan oo iskaashaday fuuqbax buu ku jiraaba iskiisa ah waxaa imaanaya marka cudurkii daacunka ayaa dilaacaya ama dilaacayba cudurkii markuu dilaaca muxuu sameynaya marka cudurkii cudurkiiskiisa wuxuu keenaa marka fuuqbax qofkii bukaankii qofkii yani qabay muxu ahayta servationka ku jiray ama yani nafaqadarada ku jiray ama yani xaaladaas ba-an ku jiray oo oo oo oo qudasho la-aanta ah iyo iyo cabitaan la-aankii yani dehydrationka ugu jiray ama fuuqbixi ku jiray isla markii cudurkii markuu ku dhaco waa shubmaya yani kumaba daahay maxaa yeele fuuqbixi wuxuu ku jiray oo muxuu ahayto geed yani xad dhinacaasa maraaya isla markii marku lagu qorshamaaba horu ka dhimanaya marka qof
isla wararka cudurka shubanbiyoodka ayaynu ku jurnaayee degmada burtile ee gobolka nugaalna waxaa isbitaalka magaaladaasi la dhigay toddobaatan ruux oo la ildaran cudurka shubanbiyoodka sida warbaahinta uu sheegay xafiid cabdirasaaq axmed oo ah xogayihii hore ee magaalada waxa uu sheegay in dadkan cudurka shubanbiyoodka uu soo ritay mid kamida ugu geeriyooday isbitaalka halka inta kale haatan xaaladooda caafimaad la tacaalaya asigoo dhinaca kale sheegay in dawooyin dadkani ku filan haatan aan u haynin isbitaalka magaalada burtinle ee la gaarsiiyey dadkaasi dadkan ayaa dadkan ayuu sheegay in laga keenay goobo ka fog magaalada iyo kuwa ku dhow kuwaasi oo iyagu saameyn adag ay ku yeelatay xaaladda abaaraha dalka ka jira waxa uu sheegay dadkan inay cabeen biyo uu sheegay inay yihiin kuwo aan hagaagsaneyn
degmada runtii waxaa ka jiray abaaro aada iyo aada u adag ayaa markay timaadana dee cudur baa imaanaya marka adigu tiraan soo sameynay deegaanada ku jira abaaraha degmada buurtile runtii lix deegaan oo isku jira magaalo iyo deegaan baa soo tiro kornay baahidii biyaha iyo raashinka iyo jiidaalka hoosii adkaanaya baahida maalinta ka dambaysa waa kasii daraya naagtana degmada waxaa usii dheeraaday cudur shubankii oo maxaanku dhahaa ciyaalkii dadku waaweyn usoo dhacayaan isbitaalka halkan ka habaanta laga ka keena dagadan ah in dadkana aada usoo sumayaan oo isoo waxaynayaan hal qofna uu ku dhintay sidaa dad toddobaatan ku dhowna ay taallo isbitaalka oo ay marka maamulaha caafimaadka iyo sujbaha caafimaadka waxaa laga cusubeen inaanu u nimaano markaan la hadalana waxaa noo cadeeya inay barkadaha lagu shubo biyaha ujeedka in loo bahayaa biyo nadiifa oo dadku maxaan ku rahaa la siiyo marka guddiga abaaraha degmada waxay gaadsiiyeen deeq biyo ah oo biyahan layaa hubaal oo maxaan ku rahaa nadiif ah dowladda iyo hay-adahana waxay ka codsadeen in emergency wax looga qabto wasaaradda caafimaadkuna waxaa noo sheegeen inay dadaal ugu jirto sidii ay arrintaas uga qaadan lahayd
dowladda kenyana waxa ay sheegtay in ilaa iyo lix ruux oo looga shakiinsan yahay inay ka tirsanayaan al-shabaab baaritaana haatan ay ku hayaan sidoo kalena la horkeeni doono maxkamad sida ay ka dhawaajisay lixdan ruux ayaa la sheegay mid ka mid a inay tahay haweeney ayadoo kenya ay muddooyinkii dambe la tacaalaysay ka hortegista weeraro shabaab ay ku qaadaan gudaha dalka kenya ka gadaal tiro weeraro ah oo shabaab hore ay kaga geysteen gudaha waddankaasi dadkan ayaa waxaa laga soo qabtay magaalo xeebeeda la sheegay magaalo xeebeedka melinda ee ka tirsan gudaha kenya waxaana la tilmaamay in dadkan ay ahaayeen kuwa xilliga lasoo qabanaya ku howlnaa falal amni darro haweeneyda ayaa la tilmaamay inay ahayd midda ku tashkiili jirtay dhalinyarada kenyaanka gaar ahaan dumarka inay soo aadaan dhinaca al-shabaab waxaana ka soo gudbi jirtay xuduudah ay wadaagaan soomaaliya iyo sidoo kale kenya saraakiisha ammaanka ee magaalada waxa ay tilmaameen in baaritaano haatan ay ku wadaan dadkan maxkamadna la horgey doono kenya ayaa waxa ay waday tan iyo wixii ka dambeeyey weeraradii ugu dambeeyey ka dhacay gudaha dalkaasi kenya in ay si aad ah u koontaroosho goobaha laga soo gala dalkeeda ee xadka soomaaliya ay la wadaagto si ay u yareyso weerarada al-shabaab inta badan kaga yimaada gudaha dalkeeda al-shabaab ayaa horey tira weerara ugu geystay gudaha dalka kenya khasaarooyin kala duwan ayaana kasoo gaaray waxaana ku nafwaayay muwaadiniin kenyaan ah kuwaasi oo ka mid ahaa dad al-shabaab ay ugu galeen goobihii ay xataa wax ku baranayeen ama hoteelo warkii oo aad ka dhagaysanayseen raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo waa naga intaa warka waxaa idin akrinaya anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin tan iyo intaan dib u kulmayno sida ayuu nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu